alxamdu lilaah ahanaaءu lilaah alcadamaةu lilaah ashukru lilaah huma asalaatu wasalaamu calaa ashrafi اlmursaliina sayidina muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suurat linsaan suurat linsaan insaankaa loogu magac dara maki suurat linsaan suuradda la yidhahdo waa hal ataa cala linsaan suuraddaas madaniyatun weeyaan aayaadkeedu soddon iyo kow aayadood wey waa suuradda toddobaatan iyo lixaad iyadu waxay ka hadlaysaa arrimaha aakhiro la xidhiira dadka abraarta ah nicmada ilaahay siiyey iyo abaalmarintooda wayakaadu yakuunu jawu suura suuraddan jawigeedu wuxuu u dhowaanayaa inay u hadasho jawiga suwarka makigaada oo kale insaankan ilaahay axwaal kala duwan mariyey baa lagu bilaabaya iyo waxa ilaahay cibaado saaray samciga iyo basarka iyo xawaasta kale ilaahay siiyey ahlu jannaha aada looga hadlaya qur-aankan inuu yahay tadkiratun liman kaana lahu qalbun qalbi wax weelaynaya qofle inuu yahay tadkiro u yahay baa la tilmaamaya bismi illaahi araxmaani اraxiim hal ataa hal bimacnaa qad ah hal ataa qad ataa waa yimid hal ataa waa yimid oo markaas hal oo tii su-aasha ahayda aan laga dhigin oo hal ataa ma yimid calal insaani aan saa laga dhigin bimacnaa qad oo hal ataa qad ataa waxaa yimid calal insaani insaanka dushiisa waxaa soo maray xiinun wakti oo min addahri zamanka ka mid a wakti dheer oo zamanka ka mid a waktigaasoo lam yakun uusan ahayn shay-an madkuuraa shay la xusaba wax jiraba uusan ahayn cadam uu yahay waxaa weeyaan waa marka koowaade koonkanoo jira oo la dhisay baa waxaa jiray xilli insaanba uusan jirin oo hal insaanna uusan saarnayn oo nebi aadam intaanba la abuurin cirar iyo dhulal iyo wixii u dhexeeyeyna la abuuray xilligaasaa jiray shay la xusan uusan ahayn insaanku oo aan la dhahaynin waxbaa ina ka maqan iyo hebelkaasaa maqan iyo wixii tabaysa lam yakun shay-an madkuura isan jirinba qof kastana hal ataa calal insaani qof kasta waa insaani moogta qof kastaaba iyana waktigaasaa soo maraya xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura intaada adduunkaan ku soo biirin adduunku waa dhisnaa dad kalaa joogay waa kala soconayey waa la shaqaysanayey cid ku tabaysay iyo cidaa ka maqnayd iyo cidaa inaad soo socoti og oo kuu baahnayd ma jirin ilaahay baa subxaana wa tacaala kugu soo biiriyey ilaahay baa ku abuuray adoo aan jirin ilaahay baa ku keenay oo lam yakun shay-a madkuuran caddanba oo qofkaan ahaa intaan la abuurin arrintaasi wataa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa annagaa khalaqnaa abuurnay alinsaana innaa annagu khalaqnaa waa abuurnay alinsaana insaankii waan abuur min nudfatin nudfa xaggeed amshaajin isku dhex laban isku dhex darsan yaa qudradanadaan ku abuurna insaanka biyo daciifoo mahiinaan ka abuurna dhabarka ragga ka yimid biyihii dumarka ku darmaday yaa laysku bacrimiyey insaankaa cajiibkaabaa biyihii daciifka ahaa iyo biyihii kaleoo daciifka ahaa insaankaa sharafta leh ee ordaya ee maamuuska leh ee hadlaya baa laga dhex keena awoodda ilaahay oo amshaajin isku darsankaan biyihii ragga iyo biyihii dumarku isku darsamayaan wey kabacdina axwaal buu marayaa hadbasi buu noqonayaa hadbasi ama amshaajintu tafsiir kale weeyaane waa laysku dhex darado xataa biyahan qofka keligii ka imaanaya ama ninkaba ka imaanaya iyagoo biyaha yar ah ee candhuuftaha yar ah waxay wataan wax allaale wixii dabci iyo ekaansho iyo shabah aabbayaashii iyo awowayaashiis yaa bay wataan dhinacyadu ka soo jeeday markaasaa laga yaabaa ilmahan iyo qofkaani awowgiisii shanaad ama lixaad in la yidhaahdo kaasuu u egyahay ama shabahaya marka waa amshaajin waxaa kaloo amshaajin lagu fasiraa innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin amshaajkaas biyahan laftooda bini aadamka laga abuurayo biyahan inta noqonaysa lafaha iyo inta xididada noqonaysa inta seedaha noqonas inta hilibka noqonas waa amshaaj waa isku dhex jidhaa hadhow baa saas loo kala suuraynaya loo kala qaadaya loo kala nadaaminaya ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa nabtaliihi xaalaan jirabayno waa aad bay meeshaan arrinta cajaa'ibta ku jidhaa u tiro badanta nabtaliihi ilahay wuxuu xaalaan jirabayna insaanka maxaan ku jirabaynaa takaaliif sharciya baan saaraynaa awaamir baan faraynaa ilaahiye ah waxaa la imow baan leenaha waxaasna ka tag bal inuu shukriyo insaankii halkaa laga keenoo laga dhaliyey iyo bal inuu kufriyo dee qofkii markii takaaliif la saarayo deedna takaaliiftii wuxuu ku garan karo oo kula falgeli karo waa in la siiyo loo yeelo ilaahay wuxuu yidhi fajacalnaahu waxaanu ka yeelno insaankii isaga ahaa takaaliiftan soo u qaada darteed samiican basiiran baan ka yeelay mid wax maqlaya waxna arkaya haddousan waxnana maqlayn waxnana arkayn ma wax takaaliifaa saaran qaab wax loogu sheegaba ma jidhaba indhihiina ma jiraan maqalkiina ma jiro dhegihii wax kama maqlay marka takaaliif hal la saaray nabtalihi taxaankan soo ugu baaso fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay samiican basiira ee qofaan waxna maqlayn waxna arkayn mayaa itixaamaysa ama wax weydiinaysa ama waxbari ka dhaaf waa maya ilahay wuxuu yidhi saasaan adawaadkii baan siin waa u sahlan fajacalnaahu samiican basiiraa dee samcigu isaga samiican baa la hormarshay ee qofku mar hadduu dhaga qabo waxa weeyaan wax kasoo baran karaayo wax kasoo samayn karaayo wax kasoo maqlayaao wakaas waa laakiin indhihii ka maqan yihiin amaa haddii indhihii uu hayso laakiin dhagihii ay geb yihiin waa xaaladiisu waa koobanta marka samiican basiira saasaa qur-aanka loo hormariya nebi ibraahim abihi markuu la hadlay muxuu yidhi yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsir wax maqlidda iyo wax arkiddu waa nicmo ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala xawaasta lagu kala garanaya cajabta badan weeya fajacalnaahu samiican basiira qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inaa anagu hadaynaahu waxaan ku hanuuninay bimacnaa bayannaa waxaan u caddaynay insaanka asabiil waddadaan u caddaynay waddada dariiq alhuda wa dariiq aldalaala labadaba waa u caddayn innaa hadaynaahu sabiil khayrkay sharkaan u caddayn oo see ugu caddayn rusul baan soo dirnay waa u bayaaniyey kutub baan soo dejinay waa loogu bayaaniyey axwaasoo wax ku garan lahaa wax ku fahmi lahaana waa siin midda muuqata iyo midda baadiniyada caqliga iyo fahanka waa siin bal inuu shukriyo iyo inuu kufriyo midda u qaato ilaahay wuxuu yidhi imaa shaakiran wa imaa kafuuraa insaankii marka imaa shaakiran inuu ahaado mid shukrinaya wa imaa kafuuran inuu ahaado mid kufrin badan ama imaa shaakiran xaalu yahay wa imaa kafuuran xaalu nicmada ilaahay ku shukriya iyo minuu noqdo mid dee waqulilxaqu min rabbikum xaqu xagga rabbibo ka yimide faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur oo kale weeye qof la dirqinaya ma jiro qaala tacaala ilahi wuxu uhi innaa anagu actadnaa waanu darabna waa diyaarinay lilkaafiriina kuwa gaalada salaasila silsilado iyo wa aqlaalan qoofallo iyo wasaciiroo naar hurid badan baan gaalada u diyaarin ha dhaldhalaaleen adduunka ha tamashleeyeen ha barwaaqaysnaadeen waxay doonaan ha haysteen waxay doonaan ha gumaadaan ummadda ha isku baabi'iyaan waxaana u dambeeya innaa actadnaa lilkaafiriina salaasila wa aglaalan wa saciiraa ayaanu diyaarinaa ilahi leeyi subxaana wa tacaala silsiladuhu lugaha kaga x aqlaashana gacnaha iyo luqunta isku fige saciirtana iyagoo isku dubaaraysan ha lagu sii tuuro idil qalaalu fii acnaaqihim wاsalaasul yusxabuuna fi اlxamiimi uma fi الnaari yusjaruun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina alabraara baryaasha ilaahay kuwa wanaagsan yashrabuuna waa cabahayaan min ka'sin bay ka cabahayaan ka'si khamraa weel khamraa wey ka'sigaasoo kaana u ahaaday misaajuhaa waxa lagu barxay kaafuuro geedka kaafuurka la yidhaaha ayaa lagu daray weel khamra ah khamrada waxbaa lagu dardaraa udug kaafuur baa lagu daray kaafuurkuna waa geed caja badan hindiyo ka baxaa siin meesha la yihahdo shiinahana waa ka baxaa geedaha carabtu aad loo jecel yahay wey kaas baa lagu daray kaafuurkan cadcad marka biyihii iyo khamradii midabkeedii iyo nidaamkeedii baa caddiin isku bedelaya cajiiba waa khamradii jannada xalaasha ahayd sharaa macaan buu noqonaya miski baa lagu sii daraya ilaahay wuxuu yidhi kaana misaajuha kaafuura caynan ka bed bay ka cabayaan il waxay ka cabayaan min ka'sin oo kaana in alabraara yashrab min ka'sin kaana misaajuha kaafuura caynan u ahaaday cayntaasoo yashrabu bihaa iyada xaggeeda ay ka cabayaan bihaa minhaa xaggeeda cibaadullaahi ilaahay addoommadiis ayaa ka cabaya ilaahay baa loo idaafaya addoommada ilaahay mu'miniinta mutaqiinta weeyaan ama yashrabu waxaa cabah bihaa iyada yaa cibaadullaahi kaafuurkaas waa caynan yashrabu waxaa caba bihaa iyada ku caba cibaadullaahi waa macno kale ilaahay addoommadiis ama xaggeeday ka cabaa waa il dareeraysa wey yufajiruunaha xaalay jiidanayaan tafjiira jiidashu meeshay doonaan bay u jiidanayaan guryahan iyo sarahan iyo waxaan dhisan sida tuubo biyo ay ahayd sidoo hadba dhankaa doontay la aadayso kale ishaan dhan ee cajiibkaa ee kaafuurkaa ee cayna yashraw bihaa cibaadullaahi ah kuwaan ahlu jannaha baa dhankay doonaan iskaga hoggaansanaya yufajiruunaha tafjiira biyahaas meel kasta waa ugu xihan yihin waa qasabada cajiiba ilaahay wuxuu yidhi yuufuuna waxay oofiyaan binadri nadarka nadarka waa maxay wixii ay nadireen oo iyagu isi saareen oo aan rabbiba ku waajibin waa ka soo baxaan waa oofiyaan qof wuxuu aan rabbiba saarin oofinaya ma wuxuu dayacaya wixii ilaahay saaray waa maya oo salaadah oo soona oo zakaa tan ay iyagu isi saareen bayba xataa oofiyaan tii xag rabbi laga saarayna haddee waaba min baabi awla horay ka oofinayaan yuufuuna binadr hadday salaad nadireen hadday zake nadireen hadday xaj nadireen hadday sadaqo nadireen waa oofinayaan wayakaafuuna waxayna ka yaabaan yowman maalin bay ka cabsanayaan maalinkaasoo kaana sharuhu maalinkaa sharkiisu u ahaaday mustadiraa mid faafaya mustadiiran sharkaa isagaa maalinkaas waa mid taagan oo fidaya oo faashi ah oo faafaya oo duulduulaya sharkaa isagaa weey wa yudcimuuna aacaama waxay kaloo quudayaan acaamka iyo cunnada calaa xubbihi maca xubbi jacaylkiisa lala qabo iyagoo jecel bay waxay quudinayaan acaamka yay siinayaan miskiinan bay siinayaan mid miskiina wayatiiman agoonna waa siinaya wa asiira mid maxbuusana waa siinaya dadka la qafaasho xabsiga ku jira cid cadowga gacantooda gala ama masaakiin wey marka kuwaasna waxbay siinaya waa u baahan yihin wax la siiyo u fiirsa marka dacaamkaana markay bixinayaan cunno iska soo harhadhay oo iska faakahaysiyo ay ka dhargeenoo cid cunto la waayey ma aha wayadcumuuna dacaam waxaa weeye calaa xubbihi iyagoo jeceloo u baahan bay naftooda ka doorayaan kuwaana u doorayaan waxaan adduunka casumaadaha iyo maxaafisha iyo hoteelada inta la keeno intaasoo anwaacoo cunooyin iyo adduuna ya oo kale oo maarata qofkuusan u baahnayn ama cid iska sii ama saasoo kale maba ahaba yay siinayaan miskiinan iyo wayatiiman iyo waasiira kuwaasay siinayaan asiirka waa midka la qafaashay markii loo keeno muslimiinta ya nebigu wuxuu dhihi jiray war ninkaa maxbuuska u ixsaan sameeye haddee nebiga iyo saxaabada asiir loo keenay dee waa asiir waa waa nin gaala ogow nebiga iyo saxaabadii xilliga dad qof muslim soo qafaashay maaha maogta qofka loo keenaayo markaasaa misna loo ixsaan samaynaya waxaa leeyahay ha loo samafalo ha la hagaajiyo wakaa naftooday uga doorayaan isagii baa la siinaya dee haddana kii gaalkaaba saa loogu ixsaan samaynaya muslimiinta la qafaashay iyo waxaa asiirba hadduu maxbuus yahay wax xabsiyadaa ku wada jira qofka ixsaan u sameeyo oo cunno u geeyo oo soo booqdo oo cilmi u sheego oo ya wax ku tara iyagoo muslimiina iyana waaba ajir dheeraada la qofkaas waa qof danihiisa ka xabisan waxaa laga yaaba cid ula hadlay inuu baahan yahay waxaa laga yaaba cid fariin cid ka gaarhisa inuu baahan yahay waxaa laga yaabaa cid wax usoo gaday inuu u baahan yahay ya waxaa laga yaabaa daawo inuu rabo waa asiir meeshuu doon ha ku xirnaado markay siiyaan oo ay sidaa u galaan waxay niyadda ka dhahayaan innamaa nudcimukum annagu waannu idin quudinay liwajhi illaahi ilaahi darti laa nuriidu ma doonayno minkum xaggiinna jazaa'an abaalgud jaze taa idinka dooni mayno beegtoonaan yaa walaa shukura shukrinaqna idinkama rabno yaa iyo ammaanid waa mahadsantahay iyo wixii la mida maaha in afka laga dhahaya hadalladan inamaa nudcimuku liwajhillaahi intay qofkii qof wax siisid inaad dhahdi waxaan anu ku siiyey ya ilaahay dartiisa ya kuu siiyey kaama rabo inaad ii mahad celisid ya kaama rabo abaalgud inaad qofka saa dhahdid ma aha ee markaas sidaan u siisay fiican baa niyadda niyadda weeyaan carabka maaha kii wax la siiyena waa inuu qofkaan isagoon iskii ugu duceeyo laakiin waa inuusan dhihin ilaahay baa iga kaa soo qaadaye waxa weeye iyo wixii la mid a a kanna inuusan dhihin waxa weeye saa ugu dhaga hadlin innamaa nudcuukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura xataa waxaa la yidhahdaa qofka markaa sadaqay wax siis kuu kuu duceeyooo maaragtay ila qofkii wax la siiya waaban ducayna waxaa fiican adigii wax bixiyeena u ducee wuxuu kugu duceeyo kale ugu duceeya wixii la mida khayr allah kusi aduu ku yidhi adnaa ilaahay khayr allah kusiiya dheh labadii ducaa isqaabilaya sadaqadaadina waa kuu dheeraad sadaqadaadina waa kuu dheeraad laakiin haddaad sadaqa siis isagiina waa kuu duceey dee isna waxbuu kuu taray adna waxbaa u tadh ya isna waxbuu kuu taray waa kuu duceeyey adna waxbaa u tadh marka dheeraad aa yeelati markas ilaahay wuxuu yidhi waxay dhahayaan laa nuriidu minkum jazaan walaa shukura mujaahid wuxuu yidhi amaa wallaahi maa qaaluuhu bialsanatum inaysan carabada ka dhahaynin ee dadkaani yaa qalbigooda wixii ku jiray baa laga warramayaa niyaddooda saasaa ku jira ilaahay dartiis waxay kaloo dhahayaan innaa anagu nakhaafu waxaanu ka yaabaynaa min rabbinaa rabbiganna xaggiis yaa yowman maalin maalinkaasoo cabuusa weji tubleh cabuus ah qamdariira oo daran weji tubkiisu yaa shadiid ah aad u daran maalinkaa isagaa yowman cabuusan qamdariira maalinkaa isagaa baanu ka baqaynaaba leeyahy waa maalinka qiyaamada weeya saasay dhahaya maalinkaasaan ka baqaynaaba leeyahy waa maalin weyn hadde waa maalin laga baqo weeya waa maalin fiirintiisu foolxun tahay daranta qamdariiran bimacnaa shadiidan weeyaan maalinkaasaan ka yaabaynaa bay leeyihi innaa nakhaaf min rabbina yowman cabuusa qamdariira maalinkaa isaga weeye waa maalin culus wey waa maalinkaa dadku wejiyadu ay ururayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fawaqaahum ullahu ilaahay baa ka dheereeyey oo ka ilaaliyey xamaahum ullahu ilaahay baa ka ilaashay fawaqaahum ullahu ilaahay waa ka dheereeyey shara daalika alyowmi yoomkaa isagaa sharkiisa walaqaahum ilaahayna wuxuu la kulan siiyey nadratan baa ilaahay la kulan siiya birbir wejigooda ah iyo wa suruuran qalbigooda farax ku jira wa suruuran fi lqalbi wey waaye suruuran waa la nakiriyey waa litacdiim watafqiim soo a farax weyn weeyaan wajazaahum ilaahayna waa abaalmariyey bimaa sabaruu sabirkay sabreen darki dartiis jannatan jannaa ilaahay ku abaalmariyey subxaanahu wa tacaala iyo wa xariiran xariir baa ilaahay ku abaalmariyey aayad kalaa lagu sheegay walibaasuhum fiihaa xariir suurat lxaj wey janna weeyaan waxaasa ilaahadiisa dee waa wa fiiha maa tashtahiihi اlanfus wa taladu lacyun weeyaan waaya dharka quruxda badan ee qaaliga ah ee lagu xaragoodo xariir waxaasaa ilaahadiisa wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax la xirto iyagu maadaama ay dadkan adduunkii soo taageereen iyagana ilaahay muxuu ku abaalmariyey sabirkay sabreen darteed yaa cibaadaday ku sabreen daacaday ku sabreen xumahay ka sabreen jannatan iyo waxariira baa lagu abaalmariyey muttakiina xaaliyihiin kuwii dangeega fiihaa jannada dhexdeeda cala alaaraa'iki sariira dushood araa'igtu waxaa weeye sariirtii dusheediibaa wax laga duldhisayaa oo wax naamuusiyad la yidhaahdo sida sinsiyeeryada loo dul saaroo kale oo xariir xariir iyo sharaxaad ah ayaa lagu samaynaya muttakiina fiiha cala alaraa'ik laa yarowna fiihaa ma arkayaan jannada dhexdeeda shamsan qorax walaa zamhariirana shamsan waa maxay qorax waa maxay kulayl arki mayaan walaa zamhariiran zamhariira waa maxay qabowna arki mayaan hawo muctadila laa xara walaa qara laa kulayl walaa qabow midna ma jiro waxaa naacow yaree macaan ee xagga carshiga ka imaanayso cajo badan baa u imaanaysa taasaa lagu abaalmariyey waxaa kaloo lagu abaalmariyey wadaaniyatan wa jannatan daaniyatan janno dhow calayhim iyaga dilaaluhaa hararkeed u dhow yihiin geedaha ay hoos joogaan harkoodu waa u dhow yihiin kuwa baariyaasha ah say ugu dhow yihin geedku markii laamihiisu qofka harsanaya taataabanayaan ku dhow yihiin harkiisu waxa weeyaan macaan oo wanaagsan jannadana hadda sideeda qoraxba kama jidhee waa iska hooskaas iyo wanaaggaas weeyaan wadullilat waa la layliyey laylin waa la layliyey quduufuhaa miraheeda tadliila laylin ha waa la sahlay wey miro laylayn waa maxay qofka taagan iyo midka jiifa iyo midka fadhiya isku sibay midhahan usoo goosanaya usoo qaadanaya wa yudaafu waa lala wareegayaa calayhim iyaga dushooda biaaniyatin weelal weelashaasoo min fidatin fida xaggeed ka ahaaday weelal xeeriyo fida ah cajaa'ib cunnada iyo sharaabkaa loogu keenayaa adduunkaa loo diiday aakhiray leeyihiin ahlujannuhu adduunka dadka raaxaysanaya hadda maanta weelashan wax ku shubta markaasaa muminiinta laga xarimayo jannay idinka horaysaa tan adduunka iska ilaaliyaaye meel kale waxaa la yidhi yudaafu calayhim bisuxaafi min dahabin waa fida iyo dahab labadaba waa yihi marna kanaa lagu waraabin marna kanaa lagu waraabinaya labada ayadood iska hor imaan maya iyo wa akwaabin koobab baa lala wareegaya iyo taasoo kaanad ahaatay qawaariira quraarado dhalo oo kala wixii ka sheegay wixii ku jiraa muuqanaya ilaahay baa awooddiisa iyo qudradiisa ku abuuray qawaariira oo min fidatin ka ahatay quraarado oo fida xaggeed ka ahatay waayo dhalo nadiifa saafi ah fidaduna wax cajiiba laakiin ogow fidadan iyo dahabkan maanta markii wax lagu shubo adduunka dee wixii jurmigoodaa qarinaya laakiin midda halkaa taalla waa dhalo oo kale wax kastaa muuqanaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waa quraaradahaas oo min fidatin ka ahaaday qadaruuhaa ilaahay wuxuu yidhi waa qadareen taqdiiraa qadarin ayay qadareen yaa qadaraya kuwa wax waraabinaya ee suqaadda la yidhaahdo calaa miqdaari xaajatin kuwaan ahlu jannaha ay loo khidmaynayo qofka ahlu jannaha niyadiisa inta ku soo dhacda biyo intaa leeg ama sharaab intaa leeg ama cunno intaa leeg baa u baahnaan lahayd baahiba meesha ma jidhe baa rabtaa ku soo dhacdo koob intii ay ku jidho keliya oo la ego ku jaan go-an ama weel ay ku jidho baa loo keeni qadaruuha waa maxay waa qorsheeyeenoo waa qadareen taqdiira intii loogu talagalay intay rabeen oo kalea ku jidha wayusqowna waa la waraabinaya fiihaa dhexdeeda jannada ka'san baa laga waraabin weel waa kii khamrada ahaa oo kaana uu ahaaday weel khamraado kaana uu ahaaday misaajuhaa waxaa lagu barxay lagu daray zanjabiila zanjabiil haa zanjabiishaan waa la yaqaanaa waayo magacan bay wadaagaane waxa weeyaan waxaan adduunka yaalloo kale maaha marka qoladii hore iyo qoladan waxaa lagu leeyahay dee yashrabuuna baa kuwii hore leyay iyagaa waa cabbayaan kuwaana waxaa la yidhi wayusqowna iyaga waa laga waraabinaya waa loo shaqaynaya inkastoo meeshoo dhan dee shaqaalihi ahlu jannuhu joogaan laakiin labada tacbiir waxaa la leeyahay cajaa'ib baa udhaxaysa raggaani dad tegey oo meel gaaray wey wayusqowna waa la waraabinaya fiihaa ka'san oo kaana misaajuhaa zanjabiil zanjabiishuna aad bay sharaabkeeda carabta u jeclaydoo xoogaagaas kulaylkaa ay leedahay iyo cabitaankeeda iyo nidaamyada iyo waxaas waayo zanjabiisha hadda maanta maxay tahy caynan weeye caynan baa laga waraabin oo fiihaa dhexdeeda ahaat taasoo tusamaa lagu magacaabo salsabiila salsabiil waa lisuhuulati masaaqiha wadankeedaa sahlan socodkeeda wixii sharaabkeeda marka kaana misaajaha wuxuu ahaaday zanjabiila caynan oo fiihaa dhexdeeda taasoo tusamaa salsabiila qolada culimmada dhahaya iyaguna waxaa weeyaan sal oo weydi ah sal iyo sabiilan sal sabiila ya amaanaka alcajaa'ib kan hadda u kuu maray sheekhaada isagaba iska raacba darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab